bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duur fayradhugunsadyaal ha ka dhawaacda warka duurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo qodobada warkaana siinkahay weliba iyo shal iyana ra-iisul wasaare rooble oo la kulamiy madaxweynaha masar ero ra-iisul wasaare rooble oo la kulamahay madaxweynaha masar faahfaahinaha ku bahayta daldhikadili gobolka hiiraan ciidamada daraawiishta galmudug oo la wareegay deegaan muhiime safiirka soomaaliya ee sacuudiga oo waraaqadaha aqoonsiga lagu gadoobi baaqlandiri maamul goboleedyada weli aan dhammaystirna doorashada aqalka sare shaqaale ajaanib ah oo mudasiyiid bilood ah ka xayiran xeebaha soomaaliya axbaaraadka binaankana qodobaduna siinkahayn weliba yooyina taalibaan oo go-aanka ku saartay saraakiilii dowladii ashraf khani iyo joe biden oo sheegay yoolkii afghanistan iyo ku lahaayeen inay tuman sanadood ka hor iyo deereen waayahay dhugunsadayaal mar kale duhur fayl waa duhurnimo talaada taariikhdan ee ka eedanta tumi toddobada bili sidaad lamadkii labaatii kow tantaas waliba ayuu haayana qodobada warkaana duhurnimo nasiin kahayna inis diyaari ayuuqiyo faahfaahsan duhur fayl dhugunsadayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xalay e hooydiyay magaalada qaahira ee dalka masar ayaa weliba uu sameelasaytii ka bilaabay kulamo eruu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xalay ka hooydiyay magaalada qaahira ee dalka masar ayaa weliba uuse ka bilaabay kulamo shalduwan oo uuse la qaado madaxda dalkaasiti shalay gelinkii dambe ra-iisul wasaare rooble ayaa weliba uu isugu heliyo ero qaar kumid ah goladhii wasiirada ee la dareeran iyo weliba iyo kulan la qaadana ra-iisul wasaaraha dalka masar mustafa madlub madbuli iyo mas-uuliyiin kale saacadaha dareer ayaa weliba la filahaya in ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble usula kulama madaxweynaha dalka masar cabdifatax al sisi iyo una kuwada hadala doonaan arrimo ku saabsan xiriirka lamada dal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa intiisu ku suganyay dalka masar kulamadiisu sii wada doona iyo una maalinta bariyeytii ee galanka dambe uusa gabagabeeyey doona booqashadiisu karooga dalka masar lama qof oo ayaa ku mid a ta bilaamay ayaa weliba ayaa laka dili lama kalena walka dhaawacay deegaanka bacda ee ku tirsan gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hiirshabelle dilka lamaan qof ayaa weliba ayaa ku dambeeyeen maleeshiyaadu weysan iyo iyo dhaceen maseedan yaroo deegaanka bacda iyo oona dadka dilka ku dambeeyay iyo goobta isku ku baxsadeen lamaadan qof ee wararka lamaadan qof ee weerarka lakadiliya weliba magacyaal iyo laga sheegay galad xasan siyaad iyo raxma xiirey welibaan iyo haayana dadcaanku ee deegaanka bacda falka dilka iyo dhaawaca ayaa weliba lanku shakiisnaa ini la xiriira aanooyin qabiil oo aargoosasho ee oon dhexeeya beeladega gobolka hiiraan dhini kale ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug oo kaaladayan haan deegaanka ayaa weliba ayuu la wareegeen saldhiganka weynaaye ee al-shabaab iyo kalahayan aaga deegaanka caad ee koonfurta gobolka mudug islamarkaasay tiniyo ha ku abaabuli jireen qaraxyada sidii oo sheegeen saraakiil ee ciidanka hogaamiyaasi ciidamada la wareegay goobaha saytia weliba ayuu hogaamiyay taliyaha ciidanka ururka horseed ee gaashaanle maxamed cali salaad iyo saraakiil kale welibaana dagaalka welibaana dagaal kooban miila saytii ka dhex maray ciidamada daraawiishta galmudug iyo al-shabaab waana ku dhaladay khasaare shalduwan iyoon ilaa iyo hadda lan xaqiiji korna tirada rasmiga ee lamaada dhinaca ku dhimatay dagaalka saytii saraakiilii ciidanka weliba ayoon taaska daran in dhammaan la burburiyay saldhigyadii miila saytii kayaale iyo kalahaayeen ero saldhigyadii miila saytii oo kalahaayeen al-shabaab soo kaleed saraakiilla ciidanka warbaahinta la hadlaya weliba ayo sheegayna inay injarna khasaaraha deeri dhiniyo inkastoo iyo injarna cid ku madax bannaan lamaada dhin oo xaqiijiyaasa khasaaraha rasmiga ee ku dhaladay dagaalka sayti dhini kale danjiraha cusub ee dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa magacabatay dalka sacuudiga ayaa waraaqadaha aqoonsiga ee danjirinimo usugu gadoomiyey wasiirka arrimaha dibadda dalka sayti sida faahfaahinta warkunyaninka fiiryaasa leyli ibraahim aadam danjiraha cusub ee dhowaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya u magacowday dalka sacuudiga ayaa waraaqaha aqoonsiga danjirnimo u gudbiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas danjire saalim macow haaje ayaa waxa uu waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ka guddoomay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha batrool sayid khaalid binu faysal munaasabadda gudbinta iyo guddoonka oo ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda sacuudiga ee magaalada riyaan waxaana uu goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka kala tirsan dowladda soomaaliya iyo sacuudiga kulankan gaarka ayaa yeeshay safiirka cusub ee soomaaliya u fadhiya sacuudiga danjire saalim macow haaji oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha batroolka sayid khaalid bin faysal ayaa waxa ay ugu wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab dowladda sacuudiga ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha xiriirka taariikhiga ah la leh soomaaliya waxaana dowladda federaalka soomaaliya ka caawisaa dhinacyo badan sidoo kalena ay saameyn ballaaran ku leh siyaasadda soomaaliya
ciidan mahadsanta leyle ibraahim aadan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro yaanka baaqi madaxda maamul goboleedyada kale ee weli aan dhamaystirna doorashada xubnaha aqalka sare inayo xilwiin isku saaraan hakdhilaalowka ama nuglaadowka ballameygii iyo heshiisyadii iyo hasaxiixin waan iyo hansaxixiina shacabka soomaaliyeed sii u helan dowlad sharci ka dhisan islamarkaasaytana matala doonta shacabka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waliba ayu hadhawaayan natiijada doorashada aqalka sare ee tumishantii agosto kudhidii caasimada kumeel gaarka ee dowlad goboleed koonfur galbeed ee magaalada tanga baydhabo kaasaytoo lakadooradi saddex xubnood ee aqalka sare inkuhirsanayti maamulka koonfur galbeed guddiga doorashooyinka heer federaal iyo waliba ayoon kuma hadnagana dowlad goboleedka koonfur galbeed sida buute ayoon dhamaystireen doorashadii xubnaha siyeedka haytay ee baarlamaanka aqalka sare oo kala haayeen warbixinta guddiga ayaa waliba laku xuseynay dowlad goboleed koonfur galbeed ee nagatii maamul goboleedkii dhanka horeeyey ee dheero maamul goboleedkii lamaad ee hadhamaystiray doorashada xubnaha aqalka sare ee lamada kun iyo labaatanka lamada kun iyo labaatan kowta taasoo eena runtii mudan ammaanka eedan sidii ammaanka eedan sidiiyo sidii oo xil in isku saareen horan socodka iyo dedejinta doorashada siyoonka yaraata eena silanka dhawaad ero waqtiga lan astay doorashada iniya kadhida waayahay weli waar ka duhurnimiyaa dhugunsada haytana tumisida shaqaale kaluumeysi ee oon dhaladay dalka kaluumeyste oon dhaladay dalka indonesia ayaa walibaa la sheegay iniyo ka xayinin xeebaha soomaaliya qiyaasan dhow siyeed bilooda warbixintun ayaa walibaa gudbiday hay-ad laka magacaabo dishin distishin fishin woja hay-adan ayaa walibaa aan sheegna sababta shaqaalaha sayti oon hirinin ama ka xayirinin eero soomaaliya shaqaaloon yaa horeytii ka shaqeeyan maraakiib kaluumaysiyo shalduwan oo dalka shiinaha lagulahay welibaana qandaraas dhiyo ka ekhay bili disembar ee lamadaki labaatanka kuri dhammaadka muddadii heshiiska wakaalada shaqaaleysiinta indonesiya iyo shirkada kaluumaysiga ayaa ku shaqeeyeen iyaa aan ku shaqeyna maanabina eena hubsado ku saabsan dhammaadka muddada heshiis dhiyo ka ekhay shaqaalaha city hay-adan yaa walibaa sidoo kaleed sheegtay in tumisidii shaqaale ee doonto kaluumaysiga la dareeray iyo kahanibinin jasiirad ka taalla xeebo soomaaliya iskuduwaha ilaalinta kaluumeysiga indonesia mohamed abdi eena suhanero suhafan ayaa waliba uuse sheegay inay dadaala yowada dowladda indonesia balse ilaa iyo hadda aan ka guuleysana iniya daad gurayta shaqaalaha ka xayran xeebaha soomaaliya soo kaleed waliba uuse sheegay in dowladda indonesia ayaa ku codsada doonta caawimaad hay-adaha caalamiga ee silandi silansidi shaqaalaha shaqaalaje shaqaalaha markabka kaluumeysiga ayaa waliba ayo sheegeen in hay-adda maraakiibta shiinaha iyo iskaashi la sameeytay dhinacyo kumid ee soomaaliya siyo unkuwa shaqeeyaan silanhaay lahaay eena silinji lahaay shaqaalaha sayti meel go-doonsan dhugunsadayaal waliba isin dhugunsa haytana warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhawa haatan akhbaaraadka banaanka kooxda daalibaan ayaa xafiis guud anfideedii dhammaan mas-uuliyiintii dowladda afghanistan dowladdii afghanistan yoona kaboridii iniyo haknagdan shaqada iyoyoona qaban kalsooni buuta qoraal oo hasaareen ayaa waliba la keenay xafiis guud iyo lanfidii dhammaan marka waa iniyo reed hankanagdan waaniyo bilaaban nolol maalmeedyo si weliba ayaa ka jarta kalsooni buuta xafiisku ayaa waliba uusaa ka beegamay oo jartay obso iyo hafood saartay dadka afghanistan taalibaan ayaa waliba yeena caanketa fuliyo koox ciqaabo eena ad adag iyo walibaana la keeday iniyo jayson dembiye dagaala dhinii kale madaxweynaha mareykanka joe biden yaa si weyn difaacay go-aanka ciidamada daljay usaankusaari ee afghanistan weliba nuusan carabka ka adkahayn haddii uuse baalmare lahay heshiiskii uuse trump la gali taalibaan maraykanka markaleed faraha la gali lahaayay dagaal ba-an biden yaa weliba dhiniga kale tilmaamay in haddii lagu weeraray ciidamada maraykanka ee ka guda jira howlaha daadguraynta iyo taasayti ku dhalada doonta cawaaqib lagma hadina maraykanka iyo britanya ciidamo dheeraada iyo indirahan caasimada afghanistan siiyo gacan kujeysadaan howlaha lahakadaadgurayo boqolaalka qof ee fadahay inay ku bahaan caasimada dalkaasiti ee kabula xilla muuqaalo argagax leh shalaytii oo isniin hayti lahakuduwi garoonka diyaaradaha ee dalkaasiti xogayaha guud ee qaramada midoobey yaa ankabaaqay taalibaan iniyo xaalada iyo dejiyaan ooyo ilaaliyaan dadka shacabka ee dhini kaleed madaxweyne biden yaa weliba sidoo kaleed qoraal usub bartis twitter-ka hadhig iuuse ka sheegay in maraykanka uusa yoolkiisu ku lahay ama dantiisu ku lahay ku deeriya afghanistan tumniyey sina ku hora dhugunsadayaal warkii duhurnimo ayaa antininka dhun warka waliba siina socosiyaano maxmiire dhiniga farsamada injineer boro oo hayo warkun warnimada antunidan ku kulmaan sidaas iyo ammaano allah